warbaahinta zemefer ayaa waxa ay baahisay warqad si sir ah oo qaab dhagar ah oo khiyaano ku ah ummadda soomaaliyeed uu xasan sheikh ugu diray hogaanka ugu sarreeya dowladda maraykanka isagoo u sheegay in uu siinayo maraykanka dekada ku yaala goobaha ay ka taliyaan maamulada somalilan iyo puntland qorshahan ayuu xasan sheikh u soo bandhigay donald trump isagoo ka raadinaya taageero siyaasadeed iyo mid ciidanba maadaama dowladda federaalka ay wajahayso xaalad aad u adag meelo badan oo ka tirsan gobolada shabeellaha dhex iyo shabeellaha hoosena laga qabsaday ciidankeedana ay kala daateen muqdishona ay halis ku jirto waxauu xasan sheikh maraykanku u sheegay inay xor u noqon doonaan ayna lahaan doonaan say doonaanna ay u maamuli doonaan dekedda berbera iyo dekedda boosaaso waxaana sidoo kale xasan sheikh uu maraykanka u sheegay in dekedahaasi ay saldhigyo ciidan ka samaysan karaan oo aanan hoos tegaynin dowladda federaalka toosna ay u maamulayaan maraykanka sidoo kale warqadda xasan sheekh waxa uu ku xusay in maraykanka uu joojiyo dadaallo ay wadaan xubno ka tirsan dowladda maraykanka oo trump ku tartarsiinaya in uu aqoonsado maamulka la baxay somalilan warqaddan ayaa la diray marka lix iyo tobanka bisha maarso ee aynu ku guda jirno waxaana warbaahinta samafar ay sheegtay in ay heshay warqaddaasi oo ay aragtay hantidaasi ummadda soomaaliyeed ay leeyihiin ayaanan la ogeyn dowladda federaalka sida ay ku bixi karto maadaama aysan ka talin saameyn xooglana aysan ku lahayn berbere iyo boosaaso oo ay ka taliyaan maamulada puntland iyo somalilan xasan sheekh warqadiis waxa uu ku dheeraaday oo uu aad u ammaanay maraykanka isagoo sheegay in maraykanka iyo soomaaliya ay leeyihiin xiriir aad u wanaagsan siduu hadalka u dhigay kaa uu tilmaamay in uu soo bilowday xilligii talada dalka maraykanka uu hayay madaxweynihii dalkaasi ronald reagan warqadda xasan waxa uu ku xusay in xilligaasi dowladda soomaaliya ka jirta ee ogolaatay in maraykanka ay adeegsadaan oo ay isticmaalaan xurna u yihiin saddex dekedood oo kale ahaa dekedda muqdisho dekedda kismaayo iyo dekedda berbera xasan sheekh warqad waxa uu ku yidhi xilli uu donald trump la hadlayey maraykanka wuxuu xoojiyey doorkiisa dhanka amniga iyo xasiloonnida caalamiga ah waxaan aqoonsannahay muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah loo holmariyo yoolalka maraykanka ee ku aadan geeska afrika iyo meelaha kale maanta iyadoo la eegayo isbeddellada caalamiga ah ee sii socda waxaan u aragnaa fursad cusub oo lagu xoojin karo iskaashi si loo daboolo buu yidhi danaha labada dal maraykanka iyo soomaaliya islamarkaana loo ilaaliyo amniga gacanka cadmeed iyo badda cas xasan sheekh warqaddiis waxa uu ku tilmaamay inay ka go'an tahay dowladdiisa diyaarna uu yahay in la derdergeliyo wadahadallada arrimahaasi ku aadan ee maraykanka lagu siinayo dekedahaasi isagoo trump ka codsaday inay soo dirsadaan wafdi muqdisho yimaada siina ambaqaada wadahadallada labada dhinac ay yeelanayaan dowladda federaalka gaadhaan xasan sheekh waxa uu aad kaga walaacsan yahay baa la leeyahay sida warqadda lagu xusay maraykanka oo dib ula laabtay taageerada uu sii jiray dowladda federaalka sida ciidanka danab oo mushaarkii laga jaray kuwaasoo iminka bilaabay inay shaqada ka tagaan falanqeeye lagu magacaabo cameron ayaa waxa uu leeyahay ma jirto xasan sheekh cid u ogolaatay inay bixiyaan dekedahaasi tani waxa uu ku raadinayaa xeelad uu ku doonayo inuu ku helo taageerada maraykanka isagoo sharci u siinaya buu leeyahay falanqeeyahan in maraykanku ay qaataan dekedaha boosaaso iyo berbere ku yaala maraykanka ilaa iyo hadda kama soo jawaabin warqaddan sirta ah ee xasan sheikh uu u diray donald trump ee uu ku sheegay in maraykanka uu u ogol yahay in saldhigyo ciidan ay ka samaystaan berbere iyo boosaaso arrimaha marka waxay imaanayaan xilli quwadaha dunida isku haysta ee reer galbeedka iyo kuwa ka soo horjeeda ay aad u danaynayaan in gacanka cadmeed ay saldhigyo ka samaystaan maraykanka iyo yuhuuddoo kale maamulka somalilan ayay ku cadaadinayeen in saldhigyo ciidan ay ogolaadaan iyagoo u sheegaya inay aqoonsan doonaan oo ay noqon doonaan dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale xasan sheekh marka wuxuu ka baqayaa in somalilan la aqoonsado marka wuxuu iska dhigayaa nin madaxweyne u ahaa soomaaliya oo idil si sharci ahna uu ku bixin karo dhulkaasi marka loo eego somalilan sida warqadda ku xusan madaxweynaha dowladda federaalka marka way ka suurtoodaa wax kasta horay kheyraadka soomaaliya ayuu u xaraashay oo turkida iyo dalal kale ayuu siiyey soomaaliya gudaheedana marka loo yimaado waxa uu soo liqay oo uu gatay dhulkii danta guud isagoo sidoo kale u yimid kuwii sida gaarka ah loo lahaa oo ganacsato uu ka gatay dowladda federaalka marka ilaa iyo hadda faahfaahin dheeri ah kama bixin warqaddan sirta ah ee madaxweynaha dowladda federaalka lix iyo tobanka bisha maarso u diray maraykanka waxaana warqaddan ay noqonaysaa fadeexad hor leh oo xasan sheekh uu dulhabsatay xilli uu ka maqan yahay dalka oo uu ku sugan yahay waddanka turkiga isagoo taageero ka raadinaya dowladda turkiga oo ciidamada ay dowladda federaalka u tababartay ee gorgor ay ku la-adeen furumaha dagaalka hubkii dowladda turkiga ay siisayna gacanta xarakada shawalmujahadiin ay galeen dhanka kale xogayaha guud waxaa loogu yidhi qaramada midoobay ayaa shalay oo jimco ahayd waxa uu james swan dib ugu magacaabay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobey u fadhiya soomaaliya james swan ayaa ah siyaasi u dhashay dalka maraykanka waayihii ugu dambeeyna kumeel gaar ayuu u hayay xilkan ku dhawaaqistan waxay muujinaysaa baa la yidhi in qaramada midoobey ay ka go'an tahay sii wadidda taageerada ay siinayso soomaaliya xilligan kala guurka siyaasadeed ah ee muhiimka ah ayaa lagu yidhi bayaan uu soo saaray xogayaha guud ee qaramada midoobey james swan marka waxaa lagu yaqaanaa in uu aad u cadaadiyo dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada iyadoo xilligii farmaajona uu farmaajo ku qasbay in mucaaradka uu tanaasul u sameeyo waxyaaba badan oo xilligaas farmaajo ku dhegnaana uu ku amray inuu faraha kala baxo waxay dib u magacaabistan sidoo kale kusoo beegmaysaa xilli dhaqaale loo la'yahay ciidamada shisheeyaha afrikaanta ee soomaaliya jooga ee magaca loo bedelay kuwaas oo ilaa iyo hadda aysan jirin cid damaanad qaaday lacagta iyo qarashaadka ku baxaya duulaankooda